بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسجل iyo faadumo oo idin leh kusoo dhawaada ladnaan podcast intii hore noola socoteen waxaan idin leenahay mar labaad kusoo dhawaada bod- ladnaan podcast inta nagu cusubna podcastkan waxaa loogu talagalay waalidiinta dhammaan caruurta yaryar iyo caruurta waaweynba haysata iyo inta rajaynaysa inay waalidiin noqdaan inay halkan kala socdaan wax alla wixii ku saabsan waalidnimada ee dhinaca diinta iyo dhinaca cilmi baadhista ah kusoo dhawaada ladnaan podcast bismillaahi raxmaani raxiim Een, waxaanu xalqadii hore kusoo qaadanay muhiimadda ay hooyada iyo dumarka ku leeyihiin qoyskooda iyo bulshada taasoo ah in culays ka badan dumarka hayaan haddaba qeybtan waxaanu kaga hadli doonaa muhiimadda ay leedahay inay hooyada ama qofka dumarka ahi inay isdaryeesho si ay u daryeesho dadka mas-uuliyadda ka saaran insha allah Een, faadumo sida caadigaanu ku bilowno ra'yigaagii aragtidaada bismillaahi raxmaani raxiim Een, eh, waxaan horta ku bilaabayaa een, ah, yani waa waxaan waa waxaan wada ognahay een, ah, qof walba naftiisa waajib ayaa ka saaran hooyada waxaa kaloo waajib ku ah eh, nafteeda yani xalqadii hore maadaama aan ka hadalnay xaqa hooyada lagu leeyahay iyo howlaha ay qabato haddana hooyada iyada laftirkeeda een, ah, nafsadeeda een, ah, ayaa ugu horeysa midda xaqa ku lah Een, ah, salmaan een, oo abudarda xadiiska xadi- eh, yani aan yani xadiiska anaga inti intii hora un baan kasoo qaadanaya laakiinse een, salmaan oo abudarda la hadlay wuxuu ku yiraahday abudarda oo yani ahaa qof een, iska soomi jiray maantoo dhan salaada iskaga taagnaan jiray salaatuleylka reerkiisa iyo waxaasoo dhanba aan fiirin jirin Ah.
Een, markaasuu salmaan wuxuu ku yiraahday abudarda ina lirabbika calayka xaq walinafsika calayka xaq waliahlika calayka xaq faacti kula dii xaqin xaqah yani waxaan taasi ka baranaynaa horta xaqa ugu horeeya ilaaha nagu leh Sax.
markii ilaahay haddana lasoo gudbo xaq ilaahay markaan kasoo baxno lanama dhihin ehelkiina waxaana lagu dhahay nafsadiina sax haddii la dhihi lahaa waxbay ahaan leed mugtahay uu S- ah, salmaan dhihi lahaa yani salmaanna waa saxaabi nabiga cala salaam wuxuu ka arkay unbuu uu- uu- uu- uu bartay unbuu noo sheegaya marka abudardaana markaas uu sheegaya nabiga cala salaamna xilligaas waa noolaaba sax marka naf- marka tii ilaahay lasoo dhaafo waxa uu ku xigto waxay tahay nafsadeena kabacdina ehelkeena sax Een, ah, mahmaahdii soomaalidana waxay ahayd nintiisa daryeela ayaa mid kalena daryeeli kara sax haddaan u gudubnana een, dhinaca oo maxaa la yiraahdaa reer xamarka haddaan u gudubnana canjeero se u kala koreysaa loo kala qaadaa oo sax marka een, so waxa ugu horeeya marka hore waa nafsadeena yani tii ilaahay markaan soo gudubna nafsadeena Een, kadib ayaan aan dadka kale ayaan daryeelaynaa Waa- yani xataa een, horena waan tusaale ahaan waan usoo qaadanay oo ah een, diyaaradda marka lasoo raaco oo aan naloo sheega instructionka ama waxa aan samaynayna haddii lacala ay wax dhacdo oo kaleeto Ah.
waxaa la yiraahdaa gaaska adiga gasho intaadan dadka kale u gelinin qofka ku ag fadhiyo ama ilmahaaga markuu kula socdo uu- uu ku- ku ag fadhiyo ilmahaaga ha u gelinin kowga hore Ah.
yani adiga horta marka hore gasho because waxaa dhici karin dad asiga usii gelinaysa adiga neefta inay kaasii dhimato asna aad qofkii u gelin weyda adigana khalaas ay ta- taadina aad dhimato kii kalena sii dhinto marka waxaana loogu horumarsiiyey waxay tahay inaan anaga horta marka hore aan gaas ka qaadano sax kadibna qofkii dadka kalaa wax u qaban kartaa markaad caafimaad qabto yacni ayaa dadkii kale dee wax u tari kartaa adigii been ma ahan been Sax.
ma ahan Een, kelmadan xataa waxaan kusoo xasuustaa waagaasi hooyana ma ahayn Een, ah, wadankan sweden waan ku cusbaa Een, marka dadkii kaa dambeeyey ehelkii kaa dambeeyey walaalaha kaa dambeeyey ka war- waa ka warwareysaa moogta markaasaa abtigay oo markaasi yacni islamaanan joogin wadankan wadan kale oo yurub ayuu joogay markaasaan janis aan isla helnay markaas waxaan u sheegay yacni welwelkeygii iyo wixii walaalahay iyo reerka dhan aan ka qabay markaas wuxuu igu yiraahday abdi wax ma kuu sheegaa horta naftaada wax tar u yiraahday Sax.
saa dadka kale aad wax ugu tarto yacni marka waa hadal weyn ah annagana marka hooyada saasoo kale aan leenahay marka hore horta naftaada daryeel saad tan aad caruurtaada iyo reerkaaga aad u daryeesho waa wax xusuusin u mudan dadka in la xusuusiyaan aniguna is xusuusino si fiican si fiican yacni micnaheedana ma ahan haddaan dadka aan aniga le bas istar yeelo dadka kalaan dayacaya micnaheeda ma ahan waxaa jirta dhowr daraasadood oo aan samaynay hooyooyinka leh yacni caruurta xanuunsanaya ama sida kansarka ama yacni daraasado la sameeyaa jirta tan aan samaynay tan ma ahayn laakiin daraasado la sameeyaa jirta oo ah hooyooyinka leh caruur xanuunsanaya ama kansar bay leeyihiin ama cuduro kale leeyihiin ama macaankay leeyihiin diabetigay leeyihiin waxaa la ogaaday in hooyooyinkaasi ay ku dhacdo stress xadkiisa ka baxay oo micnihiisa la yiraahdo englishka oo kale parental burn out oo kale la yiraahdo waa xaalad uu qofka dareemayo in uusan waxba awoodin wax shucuurnana ahna ma lahan haddii ay noqoto maskaxiyan haddii ay noqoto jir ahaan iyo haddii ay noqotoba yani dadka kale waxba ma dareemayo qofkaas oo kale yani controolkii baa farihiisii ka baxay xadkii ha ha hooyooyinka qaar baa laga yaabaa in ay yani maskaxda ka yiraahdaan ilmahaygi ama reerkaygi wax niyad uma hayo yani laga yaaba inaysan hooyooyinka aysan dadka ku hor dhihin laakiin waa waxaa laga yaaba inay iyaga is yiraahdaan oo kale wax niyad uma hayo reerkayga wax niyad uma hayo caruurtayda wax niyad aan hayo ma laha len hadday dadka ku hor tiraahdo waxaa laga yaaba dadka inay yirahdaan si adoo hooyo ah aad u dhihi kartaa marka laakiinse waa waxyaabo jira ah hooyooyinka yani culayska badan oo iyaga aanan istaryeelin oo aanan maxaa layirahda caawinaad raadsanin in ay ku dhacdo maxaa layirahdaa xaaladan dhaafto stresska badan marka waxaa jirta daraasad aan sweden ka samaynay oo hooyooyin hooyooyin badan ayaa ka qayb galay hooyo iyo aababa way ka qayb galeen laakiin hooyooyinkan ayaa noogu badnaa ilaa shan boqol oo hooyooyin ayaa ka qayb galay daraasada marka ayaa waxaan ka ogaanay aan ka ogaanay ayaa waxay ahayd hooyooyinka yani stresskaasi xadka ah dhaafay yani waxyaabaha lagu waxyaaba lagu tilmaamaa jiro markuu xadka uu dhaafo stresskaasi oo micnihiisa uu yahay qofkii wuxuu noqdaa fed up ama wuu ka niyad jabaaba reerkiisoo dhan ama caruurtiisoo dhan waxa niyad uma hayo wax uu hayo ma laha qofkaasi xataa ma jeclo mararka qaarkiis inuu sariirta kasoo tooso waxaa laga yaabaa xadkiisa haddana taasi burn outka markuu soo dhaafo inuu xataa yiraahdo kaleeto inaan noolaadaba maba rabiba waa dhacdaa waxaa kaleeto oo dhacda in waalidkaas oo kaleeto ama hooyadaas oo kale markuu stresskaasi ka bato in ay iyadana yani depression ama waxyaabo badan uu ku dhaco iyadana way dhacdaa waayo markaad waalid tahay yani markaad shaqaynayso kasoo qaadoo kale shaqada way dhacdaa job burn out wax la yiraahdo shaqada markaad stresska uu kaa tira bato uu xadkiisa dhaafo dadka ay yirahdaan derbiga uu kusoo celiyo kale way dhacdaa laakiin shaqada waxaad dhihi kartaa sickleaf ayaad qaadan kartaa ama xanuun baad isku qori kartaa laakiin waalidka dadta marna xanuun iskuma qori kartid waa mid ku sugaysaa mar walba adi unbay ku sugaysaa yani meelaad uga fakata ma laha sax
marka cilmi baaristaasi aan aan samaynay ayaa waxaan ogaanay in ay burn outkan ama stresskan xadkiisa dhaafay ay u badan yihiin hooyooyinka da'da yar
aan ku weydiiya daraasadahan markaa ma dadka waddankeenu bay ku kooban yihiin mise waalidiin badan waa waalidiin oo sweden ku nool ku nool okay ma ahan yani waalidiin soomaali ah ma ahan keliya way ku jiraan laakiinse waa waalidiin oo dhowr waddan ka yimaadeen yani cilmi baaristaanan samaynay yurub iyo wadamo badan baan ka samaynay waxaan ka samaynay marocco waxaan ka samaynay yani afartan iyo shan waddan baan ka samaynay laakiin ani hadda midda aan sheegayo waa midda keliya sweden ayaan sheegaya laakiin shan iyo afartan waddan ayaan ka samaynay middan sweden aan ka samaynay waxaan ogaanay hooyooyinka da'da yar markaan leeyahay da'da yar waa hooyooyinka labaatan iyo labaatameeyada jira ilaa iyo soddonka bilowgiisa jira hooyooyinka da'da yar inay ka ay ka maxaa la yirahdaa stresskan xadka dhaafka ay leeyihiin oo oo burn outka isku bedela waxaa kaleeto oo iyadana la sheegay in ay ay ay ay tahay ay ka mid yihiin hooyooyinka ii sheega caruur xanuunsan leh oo kale hooyooyinka caruurta xanuunsan leh iyagana way ka stresskaasi xadka dhaaf ah way kaga badan yihiin hooyooyinka aanan haysanin ilmaha aanan maxaa la yirahda xanuunka aanan lahayn hooyooyinka kale waxaa la yidhaahday xaafad degan xaafad degan micneed waxaan ka xaafad ammaan leh ilmahooda ku korinaya way ka stresskan xad dhaafka way ka way ka stress yar yihiin haddii loo barbardhigo hooyo hooyooyinka ilmahooda ku korinaya xaafadaha yacni ama dhibaatooyinka ka socda ama ciyaal isxabadaynayaan ama waxyaabo badan ka jiro waa maanta oo dhan walwal baa ku jira walwal baa ku jira ha taasaa keenaysa waxaan kaloo cilmi baarista xataa ka ogaanay oo shan iyo afartankan wadan marka laysku barbardhigay wadamada yurub loo barbardhigay wadamooyinka kale yacni hooyooyinka waxaa la ogaaday oo oo ilmahooda yurubta ku korsanaya in ay ka stress badan yihiin hooyooyinka ilmahooda ku korsanaya wadamada kale sida soomaaliya oo kale micnaheedana ay tahay hooyada ku korsanaysa yurub oo kale wax walba iyadaa ku keli ah teeda kale haddana hooyada ilmaha ku korsanaysa siiba sweden markaan sii eego waxaa la sheegaa waa hooyooyin raadiya wax walba inay perfect ahaadaan wax walba midda ugu wanaagsan marka waxaa aan aan cilmi baariskaaga ragnay hooyooyinka perfectionistaha ah oo micnahooda ah ilmahooda waa inay heer gaaraan ilmaheeda waa yacni in ay dadka ilmaha kale ka fiican yihiin waa inay iskuulka ugu heer sareeyaan waa inuu gurigeeda yacni dhinac walba ka dhalaalayo waa inay iyada dhinac walba ka dhalaalayo waa inay iyada ahaataa hooyo ninkeeda daryeesha ilmaheeda daryeesha oo iyadii aanan yacni xataa dhib haddii ay leedahay dhibkeeda dadka aysan u sheeganin marka waxaa intaasoo dhan waxaa lagu soo kobaa hooyooyinka perfectionistaha ah iyagana waxaa la waxaa la yiraahday way ka stresskan xadka dhaafka ah ama burn outka la yiraahdo way kaga badan yihiin hooyooyinka yacni toodana daryeela tan gurigoodana daryeela micnaheeda ani markaan leeyahay tan taada daryeel markaan leeyahay ulama jeedo dadka kaleo dhana dayac kama wado daryeelkana ulama wado yacni dad baa qalad waxay u fahmaan wax la yiraahdo selfish iyo iyo self care laba macnee kala leedahay selfish yani markaan leeyahay selfish waa qof isaga un iska fikira waa keligiyo ha keligeyga aniga wax haddii wax la sheegaba keligeyga ani maxaan ka helaa ani maxaan faa'iidi ka helaa yacni taasi ulama jeedo waxaan ula jeedaa waxay tahay self care adiga inaad isdanaynaysid adiga inaad isdaryeelaysid sax maxaa la yidhahdaa qofkaasi waa waa waa maxaa la yidhahdaa waa keligii waa qof selfish yacni wixii uma quudhi dadkii kale laakiin hooye markaa tahay automatically ayaad ilmahaagina ay noqonayaan number one marka waa inaad heshaa inaad isku dheeli tirto taadii iyo tii kale saasaan u fahmay wax walba ha wax walbana waa dheelitirka muhiim ah yacni wax walba oo aan samaynayn xataa diinteena ayaa diin dheelitiran ah diin wasat ah diin dheelitiran ah marka haddaba intaasi hadda waxa aan soo sheegay hooyada maxay saameyn ku yeeln ku yeel ay ku yeelanaysaa waalidnimadeeda waxaan cilmi baaristeena ka ogaanay in hooyada leh burn outka ama hooyada leh stresska xadka dhaafay uu saameeyo waalidnimadeeda ay ay ilmaheedii aysan daryeeli karin aysan naqan karin waxaa laga yaabaa in ilmaheedii ahayd hooyo oo yacni xanaanaysa oo si dhinac walba ka fiirisa dhinac walba ka daryeesha markii uu ku dhaco stresskan xadka dhaafka ah inay ilmihii ay dayacdo marka waalidnimadeedii ayuu wax ku samaynaya muxuu kaloo uu maxaa la yirahdaa uu saameyn ku yeelan wuxuu kaloo saameyn ku yeelanaya caafimaad caafimaadkeeda maskaxiyanka ah muddo ayayna qaadanaysaa inay hooyadaasi kasoo kabsato stresskan xadka dhaaf ah marka waxaan ka baranay cilmi baaristan ayaa waxay tahay muhiimadda ay leedahay in hooyada nafteeda ku dadaasho oo ay hesho xilliga ay batariga buuxsan karto waxaan kaloo ka baranaynaa cilmi baaristan in bulshada ama dadka ku hareereysan hooyada ay ka caawiyaan yacni waxay u baahan tahay ilan dumarka iyaga birka ma samaysna waana midaan hore uga hadalnay bulshada inay muhiim tahay in asxaabta wanaagsan inay kugu ag hareereysan yihiin si fiican si fiican yani waa qof bir ka samaysan malaa qof walba caawinaad wuu u baahan yahay dumarkeena oo soomaalida hooyooyinkeena soomaalida ah runtii waa adkaysi badan nahay waa dadaal badan nahay laakiinse waa in aan haddana aan garanaa maxaan awoodnaa iyo maxaanan awoodin taasna waa inaan kala barno marka waxaan kaloo cilmi baaristan meesha kusii wadaaya yani micnaha aan cilmi baarista ula jeedaa waxay tahay markaan cilmi baarista aan haysano markaan haysano wax cilmi baaris lagu sameeyey waxyaabo badan ayaan ka qaban karnaa aniga tawaataan aaminsanahay wuxuu ku socdaa badanaa waa cilmi baaris oo qofku inuu ku socdo yani wax uu haysto yani meel uu ku taagan yahay marka cilmi baarista waxyaabo badan ayaan ka baran karnaa waxaa jirta daraasad daraasado aan ka sameynay somaliland iyo puntland oo oo aan aan aan aan fiirinay khaasatan yani hooyooyin badan ayaan fiirinay taasoo ina tusinaysa hooyooyin badan khaasatan kuwa duruuf dhaqaala haysta ay naaska ilmahooda nuujin karin
sax
sababtoo ah waxay waxay u baahan yihiin inay reerkooda suuqa u aadaan qaar baa xataa waxaan aragnay daraasooyinkaas aan sameynay in ay isbitaalka iyagoo markaasi la leeyahay ilmahoodii wuxuu ku dhashaa dhici karta in uu yaro qabow yahay ama ilmihii wuxuu ku dhashay miisaan hoos u hooseeya oo xataa la yiraahdo isbitaalka sii joog ay oo xabadka maadaama herkulka ilmihii uu yaryahay la yirahdo xabadka saar oo kaleeto skin to skin oo kaleeto la yiraahdo ilaaka ay tiraahdo kale ma awoodo maraan ku duuduubi because reer ilmo kale i sugaya
waxaweye may dayicin keliya iyada teedii laakiin maca ilmihii ugu yaryaraa iyaguna waxa weeye way effect garaynaysaa way way effect garaynaysaa iyada waxay ugu ordaysaa waxay isleedaha reerkii baa ku sugaya ilmihii kale ku sugaya ilmihii kale ha dayicin ba isleedaha laakiin kii hadda dhashay baa iyada u baahan iyadana nafteeda ayaa xaq ku leh inay soo kaxato marka intaasi waxaan aan ula jeedaa waxay tahay yacni in ay bulshada ama dadka hooyadaasi ku hareereysan hadday noqdaan walaalo hadday noqdaan ehel xaajigii qabay intaba in ay hooyo hooyada ay dhinaca gooniha u fiiriyaan khaasatan markay u baahan tahay dadke yani reerkeeda marka hooyo howsheeda way badan tahay waxayna u baahan tahay iyadana inay yani sidaan aan horey u iriba inay bateriga ay buuxsato haddaba marka maxaan ula jeedaa nafta nafteeda daryeel oo yani intani hadda waa wax aan aan u soo qaatay un oo aan isleeyahay aan fahanno yani siday isugu xiran tahay hooyada aanan nafteeda daryeelin iyo waalidnimadeeda iyo caafimaadkeeda sida ayaan intaas usoo qaatay siday u saameynayso marka daryeelka maxaan ula jeedaa waay daryeelka horta waxaan ku bilaabayaa marka hore horta waan inaan aniga horta ogaado inaan caawinaad u baahanahay saan u ogaadana inaan caawinaad u baahanahay waa inaan aan aniga naftayda intaan aan la fariisto oo aan la sheekaysto oo aanba naftayda weydiiyo soo maa kadib marka hooyada haddana waxay usii baahan tahay inay weydiisato caawinaad haddii aynu dumar nahay waxaan aad ugu liidanaa waxay tahay inaan weydiisano qoyskeena asxaabteena ama dadka kale caawinaad waxaa laga yaabaa in aan isdhahno haddaan caawinaad aan weydiisto dadkii amay ii arkaan qof yaro liidata qof aanan isku filnayn marka taas ayaa dhacdo mararka qaarkiisna waxaa dhacda in isdhahan oo qofkaasi wuu iska mashquulsan yahay ha dhibin oo kale so waxaan aan oran lahaa la qaybso yani howsha dadka kale samee waxyaabo reerkaaga munaasabaya ha isku barbar dhigin hooyooyinka kale
dhinac buu u samaysan yahay hooyooyin waxaa laga yaabaa inaad aragto hooyo hooyo ka baxayso inay ilmaheeda marna football geyso oo yacni ay geyso kubaddi maalinta kaleetana ay geyso meesha dabaasha maalinta kalena ay xagga geyso marka aad isweydiis alla hooyadan sidee ku keentay anigana waa inaan samey yacni haysla barbe tabartaada horta ogow maxaan samayn karaa iyo maxay ilmahayga aniga igaga baahan yihiin ilmo walba uma baahna maantoo dhan in in activity loo sameeyo hal iyo laba hal ku filan in wax loo sameeyo wax lala qabto oo kale muhiimadana waxay tahay waxaad la qabanaysid inaad adiga ilmahaaga aad isla yani aad isku waafaqsan tihiin sax
And, uh, haddaad aragto hooyo shaqaysa Mhm.
oo meel hersare gaartay oo aad isleedahay ilmaheedana yacni alxamdulilah meel bay u gaareen ama jaamacaday ugu sohan iskuulka si fiican ku- ay ay ay maxaa la yidhahdaa ay kasoo baxeen Een, oo aad isleedahay odaygii weli guriga waa dhex taagan yahay ha isla soo barbardhigin because qofna ma ogin dagaalka iyo dhibka iyo waxa uu ku jiro iyo waxa uu briceka uu bixiyey Mhm, mhm, mhm. waa sax So, yacni teena keliya bas inaan fiirino waa run qof walbaba ilaahay waxa weeye nimceye imtixaankiisaba qofkay u gaar tahay oo sax uu ilaahay gaar uga dhigay sax mm, sax mm. marka een, waxaad samaysaa maalin walba wax naftaada ay ku xasilaysa ama ay jeceshahay marka sideen anaga samaynaa sagal
wallaahi aniga adigu horta aad baan u kala duwanna waxyaabo badan baan samaynaa Mhm, Een, qofka waxay ku xidhan tahay hadba siduu u arko een, maanta maxaad ku faraxsantahay inaad samayso maalinta aad ofka tahay mm, maxaad jeceshahay mm, waxyaabo badan waxaa laga yaabaa qofku inuu jecel inuu keligii ahaado inuu tv-ga daawado inuu ama dadka asxaabtiisa la socdo mm.
maxaad maxaad maxaad jeceshood adigu samaysaa markaad keliga aad rabto inaad xasiloonaato
horta yani dhowr wax een, ani horta waa nacbaa inaan keli ahaado keli haddaan ahaanayo ha noqoto markaan aan salaada dukanayo markaan qur-aanka akhrisanayo yani waxaa fiican xataa yani hooyooyinka aan rabaa inaan uga sheegaa waxay tahay een, runtii labadeenaba aadaan u mashquulsannahay laakiinse Mhm.
markaan leenahay waqti isa sii micnihiisa ma ahan hal maalin isa sii sax yacni maalintii haddaan aniga mararka qaarkiis maadaamaan ogahay inuu mashquulkayga badan yahay een, culayska naftayda ay u baahan tahay ma saaro culays weyn sax waxaan sameeyaa aan iraahda okay salaadaha aan dukanayo waxay ii tahay een, ah, hal hal hal hal dhagax aan laba shimbir ku dilaa midna ilaaha la sheekaysana midna nafteeda la sheekaysa so waqtigaasi salaadaan dheeraysanaya qur-aanka markaan aqrisanaya keligeyga markaan tasbiixsanaya yacni waxaan u arkaa inay tahay in maxaa la yidhahda aan aan nafteyda waqti siinayo sax Eh, inaan buug aqristo waa nafteydaan waqti siinaya okay tdga inaan fiirsado naftiga waqtigaan siin laakiin badanaa aniga waxay naftayda ay ay ku degtaa ama ay jeceshahay ama inaan familkeyga wax la sameeyo ama dad asxaaba inaan wax la sameeyo khaasatan inaan ama familkeyga ama asxaabteyda inaan cuno u kariyo haye waa waxa aan ku dego oo aan jeclahay oo aan u arko inaan yacni ay aan nastay taasaan ku kala gedisanna sooma Aahay, waa run waxa weye haddaan meel ku wada noolaan lahayn faadumana cuntaday karin lahayd Mhm.
aniguna gurigan ayaan hagaajin lahaa si fiican
waa run Een, inta badan ah, waxaan dib ugu noqonayaa een, mawduuca self careka imika aanu nidhi self careka horta markaan eegay anigu waxaaban u arkaaba inay tahay dee is- een, isdaryeelka self careka Aha.
waa mawduuc iminka aad looga hadlo een, waxaana keentay waxaanu keenaa runtii xanuuno badan oo inta badan ah ee, een, xanuunada cudurada nafsiga iyo waxyaabo kaloo kala duwan inta badan laakiin nafsada weeye marka self careka ay mawduuca laga hadlayo waxyaabaha badan ee dabcan sababa xanuunadaas ma aha keliya een, hal wax laakiinse waxyaabaha ugu badan waxa weeye inuu qofku wax iska fisho isagii Mm.
awood ama mararka qaarkoodna isagaa laga fishaa qofkii oo bey-addu ku dhex jiraa ka filanaysa khaasatan iminka casrigan lagu jiro waxaan u arkaa marka baraha bulshada ay noqoto dadka qaarkood ay khasab moodaan in lala socdo barihii bulshada oo sida loo dhaqmaya inaad u dhaqanta aad ku khasban tahay markaad aragto hooyo maanta oo dhan cunto soo gelinaysa kala nooca Mm.
adigii waad ku fakeraysaa qofkii markiiba wuxuu gelayaa ay naftaadii ku saaraysaa tartan aad Mm.
adigii isgelisay Mm.
ama bey-adan dee social mediaha baraha bulshada ama dadka ay ku geliyeen Mm.
oonad war u haynin adigoon dhaadsanayn Mm.
ayay naftaadii tartan ku gelisay Yes, sir.
qofka marka waxaa la rabaa inuu horta xadkiisa isagii samaysto Mm.
aad hore u tidhi aad tidhi qofku inuu is ogaado horta ood isweydiiso ood isxisaabiso tusaale ahaan markaa waxa culayskan anagu isa saarno ama aan iska filanaynen anagu abuurano waxa ka mida qof baad arkaysaa sidaad hore u sheegtay ama deriska ama asxaabta ama dadka kula shaqeeya bulshada aad ku jirtid oo kuu sheegaya weekendkii waxaasoo dhan baan sameeyey kanaan sameeyey gurigaan hagaajiyey cuntaan kariyey dibadaanu qabanay halkaasaanu fadhiisanay naftaadu markiiba waxay yani waad jeclaanaysaa wixii waxaad iska filanaysaa ood isa saaraysaa oo waxaan way fiican yihiin ana maxaan u samayn waaye laakiin ismaad weydiinin sababtaad u samayn weyday qof baad isla shaqaysaan baa subaxii wuxuu imanayaa isagoo maalin kasta fresh ah oo wiikankii oo dhanna wax samaynaya oo maalin walba baxayay adigii adigoo tacbaanaad imanaysaa oo wiikankii waxba aan ka gaadhin markaasaad isweydiinaysaa maanta dhan waad isxisaabaysaa xalka marka ugu horeeya inaanu samayno ay tahay waxa weeye self awareness oo ah koley googleka markaan galay isbaraarujin buuri laakiin anigu waxaan odhan lahaa isbarasho inaad adiga isbarato ha anigu saas odhan lahaa googleku laakiin isbaraarujin buuri self awarenesska inaad samayso inaad adigu barato ood ogaato waxyaabaha muhiimka kuu ah iyo waxyaabaha awoodda ah ee xadkaagaba ah tusaalan kasoo qaadaya maran koley intan ka yaraa muddo ka hor ayaan wadan kaloo aan kole yurub ahayn carabta aan ka shaqayn jiray ayaa dadka ku jira compoundka waa dad wada western ah ama ka yimid wadamadan yurubta shaqada markaanu shanta soo dhamayno dadkii life ba u bilaabma waxa la aadaa tukaamo waxa la aadaa cunto anigu enerjigu iga dhammaaday labadii wiigee hore waa laysoo wacaa waan daba carari jiray waan daalay markaa waxaan ogaaday anigu uma samaysni sidaa marka waxaan bilaabay inaan cudur daarto oon idhaahdo maalintaa heblaayo mooye maalin kalema bixi karo marka waxay ii noqotay inaan anigii isbarashay ii noqotay inaanan ahayn dadka maaragta ama jecel ama dee awooddeydii baan gartay mar mar halkan aan joogay swedena qof dariskeena ilaahay khayr allah yadkurha bilkhayr ayaa waxay tidhi kaale bannaankaanu casariye ku cunaynaa maanta saambuusiyo bur bay samaysay saambuusahayo burka shaqo weyn bay aniga ii tag ramadaantaan dirqa ku sameeyaa yacni aad baan ula fajacaa waan ka helay waxaan idhi maasha allah inay yacni ay sahalkaa ku samayso oy dadkii ku casuumtay marka mahmaaha waxay soo xusuusisay aan kusoo bartay wadamada carabtoo ay yidhahdaan raxima allahu imri'in carafa qadra nafsi ilaahay ha u naxariisto qofka qadarta naftiisa ogaada
yacni hadda intaad sheegtay waxaan ka fahmaynaa yacni muhiimadda ay leedahay qofka maxaan awoodaa si aysan culayska laftirkaaga aysan kugu badanin maxaan awoodaa maxaanse awoodin waxaad awoodo ay naftaada awoodo samee صح marka aan arkay qofta deriskayga inay karti leedahay iyo xoog furan tahay oo saambuusaha samaynayso anigu yacni ma aha waxaan awood haddaan idhaahno qof walbaab awoodda uusa laakiin haddaan isa saaro awooddaasi culays iga badan baan isa saaray naftaydii sababto ah waan is ogaho qof maaragtay kushiinka iyo cuntada iyo ku firfircoon ma ihi laakiin iyadu way igaga firfircoon tahay taa oo waxa weeye inaad naftaada qadarteeda aad ogaato ood ixtiraamto dad waxaa jira awood u leh markay shaqada kasoo baxaan ama iskuulka inay social life galaan oy dad la kulmaan anigii ma ihi markaa waxa weeye inaan horta marka hore aanu saarno bareega oonu ogaano naftaada aad is ogaato adigu isbarashadaada hatanna yacni waxay keenaysaa qofkii in uusan qofka kale waxaan kaloo xataa u fahma qofka kale xataa ha isla barbardhigin qof waxaa jira samayn kara intaasi hoosha dhan isku awoodo inuu sameeyo ama ka helayo energy ka helaya dhici karta qofna maba ka helayaba so tan aan dadka koleyna dhegeysanaya aan gaarsiinayna waxay tahay horta maxaad adiga aad awoodaa maxay naftaada awoodaa maxaad aad yacni wax kaa soo haray oo reerkaaga kasoo haray aad dadka kale u samayn kartaa صح iyo wixii inaad adigii ay muhiim kuu tahayba marka hore yacni okay qofkani waxaasuu sameeyaa adigu ma samaysid ma muhiim bay kuu tahay taasi marka waa culayskan anagu isa saarno inta badan aan anagu aan iska filano mararka qaarkood waxaa jirta culays aanan xukumi karin oo na haysta sidaad hore u sheegtay daraasadihii hooyooyinka maaragtay haysta qof ilmo ama baahida gaarka ah leh wuu koonayso in hooyadii culays fara badan uu saaran yahay waxaa laga yaabaa hooyadaas inaanay hurdo badan helin waxaa laga yaabaa inaanay helin wakti firaaqa ah oo badan oo ay isku daryeesho siiba hooyayaalka maaragta aan weli isku filnayn ee baahida gaarka haysta waxaase jirta culays maskaxiyan ah oo u gaar ah hooyooyinka ilmaha baahida gaarka ah leh waxaan u malaynayaa inaanu insha allah xalqad gooniya uga hadli doono taa
laakiin hooyadaayoo kale maxaan la siin karaa si ay isku daryeesho iyadoo laftka because hooyooyinkaasoo kale dhowr hooyooyin waan arkay qaarna way ogyihiin waxay naftooda awoodiyo wax kale qaarna yacni waxay culayska culays badan ayay isa saaraan naftoodii maxaa la yiraahdaa ma sii fiiriyaan ama ma siiyaan waqti ay ay ay naftoodii ku daryeelaan taasoo kale maxaa la oran lahaa iyadana hooyadaa say samaynaysa say say yani xalka ugu muhiimsan waxa weeye haddana waxaanu ku noqonaynaa isbarashadii nafta iyo isbaraarujintii ciyaalkaaga iyo reerkaagaba adigaa u maqan horta ilaahay ka sokow ilaahay isagaa qof walba u maqan laakiinse adduunkan adigaa ka mas-uula oo ilaahay mas-uuliyadda kaas markaa walwal gooniyoo dheeraadu qofkii hooyada haystaa haddii ay hooyadu awoodeeda gabto ama ay xanuunsato dhibaatadaasi ma saamaynaysa keliya hooyada laakiin waxay saamaynaysaa ilmaheedii kuwii baahida gaarka lahaa iyo kuwii kale guurkeedii mararka qaarkood muxuu ahaa iyada nafteedii intaasoo dhanba aad ayay u saameynaysaa siiba marka qurbahan la joogo saad sheegaysa dadka maaragta qurbahan ku nool waxaad tiri way ka stress badan yihiin dadka waddankeeni ku nool siiba halkan sababtoo ah ma jiro qof ku caawinaya ama waalidkiyo marka hooyadu ma aha inay sugto markaad ilma xanuunsanaya haysatid ama baahi gaar leh ha sugin intaad ka daasho ee aad noqoto burn out waa inaad marka koowaad horta isweydiisaa hadduu qofi kuu yimaadoo kaloo lagu yidhaahdo maanta maxaad jeceshahay inaan inaad samaysid ilmaha anagaa kaa haynayna ciyaalkii mas-uuliyaddii sideed isu daryeeli lahayd maxaa kaa farxin ood aragtaa maalinta inuu farxad kuu samayn lahayd ama xitaa waxaa laga yaabaa mararka qaarkood inuu qofkaasi ka mashquulay daryeelkii naftiisa uu siin jiray markii ilmahan baahida gaar kale uu u yimi oo waxyaabo badan oo muhiim u ahaa marka waxa ugu muhiimsan waxa weeye in aad wixii kaa farxinaya marka hore aad ogaato dadka qaar haddii aad weydiiso waxaa laga yaaba inay ku yidhaahdaan masaaj baan tegi lahaa ama waxaan tegi lahaa bedicure iyo manicure in cidiyahayo faraha la iisoo dhaqo ama inaan burkiyeer ama koofeer tagaan jeclaan lahaa marka ama inay asxaabtooda xitaa raacaan waxyaabihii markaa adigu aad jeceshahay activity-ga ama guriga gudihiisa dadka qaar baa ku odhanaya waxaan jeclaan lahaa maalinun inaan balkeli noqdo waa hooyada ilmaha yaryar ee gaarka haysata moog tahay inay keligeed noqoto oy fakerto oy ishagaajiso oy cibaadaysato oy tv-ga daawato sida khalqillaah oy wax kala samayso sida hooyooyinka kale maaragta awooda markay hooyadu ay ogaato marka waxay u baahan tahay waanay kala duwan yihiin mararka qaarkood waxyaabo kala duwan baad jeceshahay in aan balaangaraysano markaa bishii inaad haysato horta labada waalidkaa inay de iyagu isa siiyaan jaanis in waalidba uu helo jaanis uu isagii ku helo waktigaa uu isdaryeeli lahaa aabbuhuna uu helo hooyaduna hesho haddii ay jiraan ehelkaa agdhow inay muhiim tahay bishii mar inaad heshid wiigina mar aad heshid calal aqal ay lagama maarmaan tahay marka qofkii wuxuu haystaa wax uu look forward yacni wax uu ku fakarayo usii riyaaqayo weekankan waxaan samayn doonaa waad ogta maalinta marka waa muhiim in ay labada waalid iscaawiyaan oo marid walbaaba uu helo maalin uu isdaryeelayo oo uu wuxuu jecelyahay samaynayo bishii mar wadamadan qurbaha way jiraan dad caawiyo kolley xalqad kalaa lagala hadli doonaa waalidka iyo ehelka iyo dadka asxaabta waa muhiim haddaanad adigu weydiisanin dadku kuma garanayaan mararka qaarkood baahidaad u baahan tahay waxay markaa tani ula dhigantaa inay tahay kahortag inaad caafimaad darro kugu timaado sababtoo ah kahortagu wuxuu ka muhiimsan yahay daweynta marka waxa weeye waa kahortag bay u tahay sidee markaa self awareneskan inta badan marxalado badan ayaa ayay kala leedahay oo aanaanu dareemsanayn inta badan waxaan soo xusuustay markaa tiri hooyooyinka yaryar ayay u badan yihiin da-da yaryar waxaa jirta marxaladaha ugu badan in maaragta qofku naf isbarashada inay noo timaado da-da afartan jirka yani wixii shan iyo soddon jirka dambeeya inta badan ayay dadka u timaadaa marka wuxuu qofku gaadhaa heer uu isweydiiyo maxaa qiimo ii leh noloshayda maxaan soo sameeyoon iminka aan gaadhay noloshayda marka inta badan waxaad arkaysaa qofku markuu afartaneeyada ku jiro ama soddon iyo shanka kor u dhaafay go-aamada uu gaadhayo iyo waxyaabaha noloshiisa muhiimka u ah way ka duwantay markii uu saddexiyo soddon ka yaraa weliba soddon iyo shan aanimaba dhin afartankan dha because soddon iyo shan weli waad firfircoon tahay hooyo firfircoonaa tahay oo wax walba wax yani afartankan isleeyahay ani kulley aniga ahaan markaasoo caqliga ii soo degay
dad waxaa jira kala duwan oo ay kusoo yara degdegto caqligu marka afartan jir baan idhi laakiin sidaan soddon dad badanoo waxaa jira isleh iyaga inay isu arkaan inay dad majuur yihiin oo caqligooda dhammaystirmay maya majuur waa laiska yeelaa waxaa ka wada inaad adiga isdaryeeshidoo kaleeto wuxuu laga yaabaa inaad dareentid afartan jirka markaad inta ka horeysa weli waxaa kugu jirto energy
maya self awarenesska inta badan waxay dhahdaan inta badan dadku waxay arkaan markay shan iyo soddonka kor u dhaafaan marka anigu waxaan weliba odhan lahaa afartaneeyada ayaan odhan lahaa ayuu qofku waxa laga yaabaa go-aamo badan inuu ka tago amalo badanoo uu samayn jiray inuu ka tago waxyaabo badanoo muhiim u ahaa inuu ka tago marka inta badan way ku sii jirtaa laga yaabaa qofku isagoo yar inuu qaadan karo laakiinse waa khibrad baa la yeeshay been maaha yacni waxbaa kuu kordhaya maxaa la yidhaahdaa markaad aad soo gaartay ilan waxaad leedahay kasoo qaadoo kale labaatan jir markaad ahayd labaatan sanoo dhan oo khibrad ah ayaa kuu korodhay
waxaad arkaysaa kuleh hebel sidaasuu ahaan jiray iminka wuu isbedelay waxaweeye khibraddii baa isbedeshay marka haddii qof walboo naga mida maanta oona dhegaysanaya haddaad afartan jir tahay dib u eeg markaad sodomeeyada ahayd maxaa iska kaa bedelay mararka qaarkoodna waad waad og tahay oo waad ku feejigan tahay mararka qaarkoodna ma dhaadsanid laakiin waxyaaba badan baa iska kaa soo bedelan oonad dhaadsanayn been maaha been maaha qof walba marka markaad eegto maaragtay self awarenesska ama isbarashada naftaada waxyaaba badan baad kusoo ayaad ku fakeraysaa gabagabayntii waxa weeye mawduuca markaan imika isku soo koobno hooyo walbaaba inay isdaryeesho waa laga maarmaan hooyooyinka ilmaha muxuuha baahida gaarka ah leh si gooniya ayay u taabataa hooyo walbaaba waxay u baahan tahay inay balaan garaysato wiig walba inay waqti isla qaadan karto siiba haddii ilmo maaragtay baahida gaar kale uu jiro inaad ogtahay ama ciyaal yaryar xitaa kulligood baahi gaariyay leeyihin runtii marka loo eego labada waalid inay inay iyagii balaan garaystaan wiigooda sidii ay qof walbaaba uu u helo jaanis uu isu daryeeli karo maxaa kale waxaan kaloo oran lahaana yani inay hooyadana dadka ay caawinaad weydiisato aysan aamusin in caruurteeda laftirkeeda haddii caruur roon ay jiraan in ay iyaga laf iyaga ugu soo horeeya xataa iyo reerka reerka ugu horeeya reerka ugu horeeya ay weydiisatay tiraahdo caawinaadkan ayaan u baahanahay naftayda ma awoodo inaan aan waxaan oo dhan aan samayso waa yani waxaa dhan waxna waa mid adig ku saaran midda kaleetana dadka kalead weydiisan kartaa yani waxaan kale xataa aan ku aan aan aan raacin lahaa in aan ilaahay maalin walba u mahadnaqno yani waxaa jirta waxaa laga yaabaa annaga hadda un culays iyo waxa inaan aan qaybtan ka hadlayno laakiinse maalin walba bal ilaahay inaan u mahadnaqno oo aan fiirino inaan caafimaadkeena ilaah uga mahadnaqno in caruurteena caafimaad ay qabaan aan ilaahay uga mahadnaqno in maxaa la yidhaahdaa ma inaan bal shalay aan dhaafnay oo ama ama aan maanta aan dhaafnay inta baan ilaahay uga mahadnaqno
wax walba waa ku meel gaadh waxaan dhibaatada ku haysata ciyaalka baahida gaarka ah leh yacni dad millions adduunka kula qabaa qof walba ku jira laakiin waa alxamdulilah waa muhiim marka in la balangareeyo iyota ugu muhiimsan anigu koley nafteeda ka bartay qof walbo kartidiisu waa gooni dadka maaragtay dad baa jecel inay social life helaan anigu haddii laigu yidhaahdo wiig fasaxaa lagu siinaya maxaad samaynaysaa anaa isku mashquul laaban u malaynayaa marka qofka qaarna wuxuu jeclaysan lahaa inuu dadka kale la kulmo ha qof walbaaba uu kala gedisan yahay haddaad aragto qof social life leh micnaheedu maaha inaad adiguna yeelatid khasab laakiin waxaa laga yaabaa inaad jecesha inaad keligaa noqotid marka sidii naftaada ha ka xishoonin hadday dadku kaa duwan yihiin ka duwanow ilaahay baa saa kuu sameeyey naftaada iyo qadarintaada alxamdulilah waxaa kaloon odhan lahay nala soo wadaaga fikradihiina ama wixii tib ah ama fikrad ah ee aad la wadaagi kartaan walaalihiina waxaanu idinku macsalaamaynaynaa aniga oo ah sagal iyo faadumo salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu